gaadiidleyda badeecadaha kala duwan ka soo qaada dekedda magaalada muqdisho ee geeya qeybaha kala duwan ee gobollada dalka ayaa waxa ay sheegeen in saraakiil ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ay dhac iyo boob ku hayaan gaadiidleyda waxa ay sheegeen inay shaqo joojin sameynayaan sababo ku aadan lacago xaddaaf ah oo ay gaadiidleyda dhac ku tilmaameen kuwaasoo ay ka qaadaan xubno ka tirsan dowladda federaalka waxa ay intaasi ku daran in lacag gaaraysa saddex boqol dollar ay xubnahan ka qaadaan gaadiidleyda taas oo ah lacag baad ah iyadoona ay usii dheer tahay canshuuraha ay ka qaadaan dowladda federaalka maanta si hoose iyo si kora u fiira cabashada gaadiidleydu ay qabto gaariga liilada ee ka baxa gobolka banaadir ee taga galmudug ka soo laabtahay isbaarihiisu saaka saddex boqoloo dollar go ambaagmaraya ninka iska lihina kama uu helo waxaasna waxaa cunaaya waa ama saraakiil meel fadhisa ama nimankaas qaa'imiinta ah oo dalladda la baxo qamiisyada wata oo gaadiidley aan ahayna burka iyo bariiska gadda waxaa ku haya niman la baxay dalladda gaadiidka gobolka banaadir oo nin la yidhaahdo cabdullahi cali salaad kaadheerey guddoomiye ka yahay cumar ferey maalinkaasi hadda intuu dhaxle meesha la yidhahdo suuqbacaad laanta guri dabaqa uu ka dhisow hayaa shagta guri uu ka dhisow hayaa dabaqa meeshaasuu ka abuuray ummaddii lacagtuu ka dhacay oo dalladaas uu shacabkaa la heshiiyey wuxuu ka abuuray ummadda waa arki karta waa lasoo fiiri karaa guryahaas uu meesha ku leeyahay lacagti jagboontiyada oo gobolka banaadir oo ka qaaday iyadana la yidhi waddadaha lagu dhiso waa soo leexsay meeshaasuu gashay nin la yidhaha macalimahdii oo taliya ciidanka booliska ah gobolka banaadir hay-addaasuu amni u yaho waardiyo haya haddaad ka hadli tagto ama dalladda warkeeda soo qaado sheerow ka yaha waa ku xidha hadda waana raadsuwaha maanta gaadiidleyda ka shaqeeya meelaha ay ka arrimiso dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa marar badan waxa ay sheegeen inay dhibaatooyin badan kala kulmayaan isbaharooyinka taakataakada ah oo ay dhigtaan ciidamada dowladda federaalka iyadoona ay sheegeen ciddii bixin weysa ay naftiisa halis ku jirto